Ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa kala hadlay madaxda Kenya si dib loogu furi lahaa xawaaladaha ee ay xirtay dowladda Kenya ra-iisul wasaare Sharmaake wariyaasha kula hadlay magaalada Nairobi sida ay daabacday wakaaladda wararka Reuters ayaa dowladda Kenya cadaadis ku saaray sidii ay dib ugu fasaxi lahayd shirkadaha xawaaladaha waxaana ra-iisul wasaaruhu uu rajo ka muujiyey in si dhaqsaa dib loogu furi doono xawaaladaha Soomaalida xayiraadana laga qaadi doono shakhsiyaad lagu soo rogay xayiraad markii ay dowladda Kenya ku eedeysay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa shabaab ee Soomaaliya ka dagaalama Kenya waxay ka shaqeysaa sharciyo cusub kuwaasoo shirkadaha xawaaladaha u fasaxaya howlahooda bangiga dhexe ee Kenya ayaa arrintan hormuud ka ayuu ra-iisul wasaaraha waxaana uu sheegay in rajo wanaagsan dowladiisu ay ka qabto in Kenya ay garwaaqsatay dhibaatooyinka waaweyn ee ka dhalan kara haddii go-aankeeda uu sii taagnaado wasaaraha wuxuu sheegay in tallaabooyin kumeel gaara laga fiirsanayo habka sharciyo joogto ahna la samaynayo hase yeeshee ra-iisul wasaaraha ayaa caddayn wakhtiga rasmiga ah ee xawaaladaha soomaalida dib loo furi doono ra-isul wasaaruhu waxaa hubanta ka dhigay in dhowaan dowladaha labada dal ay si rasmi ugu heshiin doonaan qorshe xawaaladaha soomaalida dib loogu furi doono waxaana uu in muddada uu jooga nairobi arrinta xoogga ay saareen ay arrintaas ahayd waxaana uu sheegay in looga baahan yahay soomaalida inay la timaado nidaam furfurnaan oo dhanka xisaabaadka waxaana uu sheegay in marar badan oo arrinta xawaaladuhu ay soo laalaabteen ay tahay mid malaayiin ruux ay xawaaladuhu dhib kala kulmaan waxaana uu sheegay in lama huraan ay tahay in la helo nidaam maaliyadeed ra-iisul wuxuu sheegay inuu dhowaan booqan doono dalkan maraykanka si uu ugala hadlo dowladda maraykanka fasaxidda shirkadaha xawaaladaha soomaalida islamarkaana dowladda maraykanka ay ka wada xaajoon doonaan si loo samayn lahaa qorshe ay ku wada xidhiidhaan xawaaladleyda soomaalida iyo dowladda maraykanka gaar ahaana banuugta lacagaha bixiya uu dowladda dhexe ee dalkaasi kenya gaar ahaana bangigeeda ayaan war ka soo baxay war rasmiya ka soo saarin hadalkan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid dalka maraykanka iyo qaar ka mid a yurub ayaa xayiray qaar ka mid a akoonada xisaabaadka shirkadaha xawaaladaha waxayna taasi saabtay dhibaatooyin soo food saara dad boonooshoor ku xirnayd lacagaha waddamadaasi looga soo diro kenya waxay xayiraadii lacagaha ku weysay lacago fara badan oo ka soo geli jiray howlaha shirkadaha xawaaladaha ee soomaalidu ay ka qabtaan gudaha dalka kenya